toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa doorashada ka dhici doonta dalka swiden sagaalka bisha sebtembar oo ah xilligan mid si weyn loo hadal hayo iyadoo inta badanna xisbiyada ka qaybgelaya doorashada ay hadal hayaan siyaasadaha dadka soo galootiga ah dad soomaali ah ayaa ka mid ah musharaxiinta kuraasta baarlamanka barni nuur ayaa waxay u tartamaysaa kuraasta baarlamanka ee magaalada stockholm barnaamijka ayayna marti ku tahay kusoo dhowo barnaamijka barni waa mahadsan tahay walaal bal marka hore doorashadan ka dhici doonta dalka sweden maxay uga duwan tahay kula tahay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray doorashadan waxay uga duwan tahay waa doorashadii runtii ugu xasaasi badnayd inta aniga xasuusto sweden intaan joogay sababto ah laba maaha labada xisbi ugu weyn keliya waxa tartamaya waa xisbigii saddexaad baa jira oo sweden democracy ladhaho xisbiga xag jirka ah oo runtii uuna kasoo jeedo xisbi oo dadka jinsiyadaha yani cunsurnimada ah oo siyaasadoodan ay ku dhisan tahay inay kala qiimeeyaan dadka iyagoo fiirinaya meeshaay ka yimaadeen asalkoodii waa garta marka xisbiyada guud ee tartamaya waxaan filayaa inay yihiin toddoba xisbi maxay ku kala duwan yihiin siyaasadaha ugu waaweyn ee axsaabtan ay xambaarsan yihiinse maxay yihiin labada xisbi ugu weyn aniga xisbigan aan ku jiro waa xisbiga social democratka waa xisbiga ugu weyn oo waddankaaneeto hadda haya laakiin waddankan badankiisaba xukunkiisa soo hayay marka waana xisbiga runtii ugu caansan oo yani lagu yaqaan inuu waddankan mar walba uu ku dadaalo inuu dhiso bulshada iyo ammaanka waddanka iyo dadka sinaantooda marka waa xisbiga shaqaalaha xisbiga sinaanta xisbiga yani hadday noqoto bulshada mar walba arrimahooda runtii u daryeela oo xataa haddii la fiirsho canshuuro dadka inay yani aysan canshuuro badan canshuuro canshuurooyin badan waa waddankeena laga qaadaa laakiin taasna waxay keenaysaa qofkii hadhow caafimaadkiisii iyo hadduu noqdo markuu noqdo patientka iyo way kusoo noqon way kusoo noqonaysaa canshuuradahaas badan kan kalena waa xisbiga conservative-ka ah oo kaas oo runtii ay dadka u fiican tahay dadka shirkadaha leh dadka runtii ufududeynayso oo hadday rabaan inay businesse kala kala duwadaan ay subsadaan dadka entrepreneurka ah iyo xisbigaas oo runtii ah inuu fursad badan yani inuu mar walba yareeyo canshuurooyinka laakiin xisbigaas marka badanaa waxaa wuxuu u daryeelaa dadka lacagta leh
waa garta xisbigan kale ee sweden democratska waxaan filayaa isna inuu yahay xisbi inta badan kasoo horjeeda dadka soo galootiga ah oo ama ama lagu tilmaamo xisbi cunsuri ah ha xisbigaas wuxuu soo galay baarlamaanka labada kun iyo tobankii buu soo galay isagoo markaas kusoo galay lix lix dhibic laba percent buu kusoo galay laakiin hadda waxaa lagu qaya qiyaasaa inuu marayo ilaa iyo labaatan ku dhawaad percent buu maraya marka runtii xisbigaasna waa xisbi kasoo jeeda xisbiyadan la dhaho neonas yani xisbiyadan cunsuriyiinta kasoo jeeda waayo inkastoo hadda ay iska dhigaan xisbi xisbiyaasha kale lamid ah waya waa usoo noqon doonaa xisbigaas iyo laftirkeeda sida loo hadalhayo iyo haddii ay suuragal tahay inuu ku guuleysto doorashada laakiin soomaali badan ayaan la socnaa inay sweden ku nooshahay marka la eego adiga iyo dad kaloo soomaali ahna kuraasta baarlamanka ayaad u tartamaysaan adiga gaar ahaan maxaa kugu dhaliyey xilligan inaad doorashadan ka qayb gasho oo kursi baarlamaan aada raadiso aniga markaan arkay dad dadkeena dhibaatooyin fara badan baan haysanaa soomaali haddaan nahay runtii gru hadday bataan ajnabiga sidoodaba gru gruubyada yani dhibaatooyinkana way soo badanayaan runtii soomaalida waxaan ku jirnaa afrikaanka ugu badan waxaan ku jirnaa dadka muslimiinta ugu badan baan ku jirnaa ilaa iyo waxaan lagu qiyaasa sagaashan kun ilaa iyo sagaashan kun gaaraya inkastoo aan la hubin tiradaaseeto marka runtii waxaan u baahanahay dad ma haysano dadna matala dad afkaarta soomaalida ka hadla ma jiraan hal wiil baa hadda ku jira xisbigan la dhaho mudaraadka conservative-ka ah laakiin hadda yani ilaa intaas ay soomaalida joogeen sweden saddex qof keliya usoo galay marka xisbigan aan ku jirana weligiis qof baarlamaanka uma soo gelin xisbigan ugu weyn oo social democratka marka waa markii ugu horreysay oo qof soomaaliya ah oo xisbigan kuraastiisa u tartamayo
may hadda ka hor way usoo tartameen laakiin dad ku guulaystay tani hadda ma jiraan waa garta soomaalida kale ee iyana kuraasta baarlamanka ama kuraasta dawladaha hoose raadinaysa tiradooda ma haysaa aniga stockholm un baan ka warqabaa runtii stockholm waxaan ku nahay saddex baan ku nahay oo laba isku xisbi aan nahay iyo wiil ku jira xisbiga left wengiga ah oo loo yaqaan venster partied laakiin gobolada waan ogahay dad badan inay u sharaxan yihiin baarlamaanka iyo iyo degmada iyo gobolkaba waa garta adiga adiga iyo wiilka kale ma isku meel baad ka sharaxantihiin mise xaafadihiinaa kala duwan isku gobol baan ka sharaxannahay stockholm baan kawada sharaxannahay xaafadahena waa kala duwan laakiin stockholm weyn baan yani dadka marka ma laga yaabaa in codadkiina ay kala jabaan haddii tusaale ahaan laba aad ku tihiin xisbigii oo kale soomaalidii ay dhin labadiinaba idiin codayso soo dhibaato kale ma kulmi kartaan way dhici kartaa taas way dhici kartaa laakiin lama garan karo waxay ku xiran tahay intay dadka codeeyaan bay ku xiran tahay saddex qof baan nahay way dhici kartaa inay codadkii kala qaybsamaan oo laakiin aan qof noo soo bixina ilaan badankood dadka soomaalida waxaan waxaan u malaynayaa inay u codeynayaan dadka ay ku kalsoon yihiin saddexdeena midkay noqotaba ha ahaatee marka way dhici kartaa laakiin waxaan rajeynaynaa tirada soomaalida way badan yihiin stockholm aniga ma garanayo intay yihiin laakiin waxaan rajeynaya hadday wada codeyn lahaayeen dadka ilaa laba qof way soo bixi karaan waa garta see marka soomaalida see la filayaa inay uga soo qayb galaan doorashadan ma ka qayb qaadan doonaan ay kula tahay oo si buuxda doorashada iyo sanaadiiqda codadka maalinkaas ma u ridan doonaan ha hadda waan aragnaa runtii soomaalida way way indhaha waa u furmay runtii wayna arkeen cabsina waa jirtaa cabsi aada u weyn baa jirta oo soomaalida kelid maahan ee ajnabiga iyo dadka xataa swedishka ah oo oo kasoo horjeeda dadka inay kala sareeyaan iyo xisbigaas oo xadjirka inuu xoog yeesho marka waa wadanka dhan baa cabsi weyn ku jirtaa inay xisbigaas marka taasaan cabsidaas darteeda keenaysa inay dadkii ay yani ay qasab ku tahay inay odeeyaan soomaalida sidaad sheegtay dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta waxyaabaha kugu kalifay inaad kursiga ama mid ka mid a kuraasta baarlamanka ee stockholm aada isu soo sharaxdana qayb ayay ka tahay bal dhibaatooyinka haysta maxaad ka xusi kartaa haddiise aada guulaysato see wax looga qaban karaa aniga runtii haddaan horta kan ugu weyn aada ugu baahanna waxay tahay qof runtii soomaalida matala qof cod yani ay ku og yihiin meel u jooga oo go-aan golaha ugu weyn ee go-aamada ugu ballaaran laga gaaro inuu qof noo fadhiyo la ogyahay la dhahay qofkaas baa soomaalida u fadhiya taas waa horta muhiim midda labaad oo yani mid matalaada qof soomaalida matala iyo afrikaanka kaleba xataa way way ku yar yihiin afrikaanka badan afrikaan ku jira baarlamaanka sidee kale waxaan rabi lahaa runtii inaan u dagaalamo sidii lagu hergelin lahaa in dadka dhan ay isku darajo leeyihiin yani ay sameyn yihiin waana runtii xisbigayga waxa ugu muhiimsan qodobada ugu muhiimsan uu ku dadaalo kuwaasa ka mid ah teeda kale waxaan rabi lahaa runtii inaan ku dadaalo sidii loogu kordhin lahaa sinaanta bulshada dhinacyadeeda kala duwan marka way jiraan arrimo oo u gaar ah soomaalida waa hadday noqoto arrintan basaboorka soomaalida yani aan la aqoonsaneyn waa arrin oo concrete ah oo yani wax laga qaban karo ay tahay oo laga qori karo motiono laga qori karo uu dhihi karo qofka siyaasiga ufadhiya meeshaas dhihi karo maxaa keenay wadamo badan hadda ja way aqoonsadeen basaboorka soomaalida norway baa ugu dambeysay hadda marka arrintaas waa arrin concrete arrinta labaad waa midda migrationka ah oo soomaali badan ay ku dhexda ku dhumeen oo mar hore sharciga loo diiday oo laakiinna soomaaliya aan lagu celin karno soomaaliya maaha waddan oo yacni dadka lagu soo celiyo soo soo dhaweyneysa waayahay doorashadan guud ahaan marka la eego dad badani waxa ay leeyihiin waa waa doorasho xiise leh waxyaabaha ka dhigayna waxaa ka mid a in si weyn loo hadalhayo dadka soo galootiga ah waxaan la soconnaa in mashaqadii qaxootiga ee sanadii labada kun iyo shan iyo tobanka in sweden tiro fara badan oo qaxooti ay qaadatay oo boqol iyo lixdan kun gaadhaya ma isleedahay arrimahan marka la eego iyo bulshada ku dhaqan dalka sweden waxaa suuragal ah in si lama filaan ah xisbiga swedish democrats uu guusha u gaadho haddii aysan dadka hadday dadka badankiisa u egta hadday dadka badankiisa codeeyaan waxaan rajeynaynaa inay xisbigaas xoog yeelan oo ay siday hadda yihiin ilaan hadday xoog yeeshaan waxay khatar ku jiraan inay xisbigan moderatka la dhaho oo conservativeka inay isla shaqeeyaan bay halis ku jiraan markaasna runtii khatar halis weyn baan ku jirnaa kulligeen dadkeena marka laakiin hadday dadka wada codeeyaan arrintaas waa laga hortegi karaa aaminsanahay aan usoo noqono sweden waxay ka mid tahay meelaha dhalinyaro fara badan oo soomaali ah horey loogu eedeeyey inay ku biireen kooxda isis oo dalka ay ka tegeen oo syria ay tegeen dhibaatadaas weli ma taagan tahay mise waxbaa laga qabtay dhibaatadaas sidii hore ahaan jirta maaha runtii kuwii tegay way tegeen laakiin aniga saan ogahay wax ayaamahan sanadahan dambe baxa runtii intaan ogahay ma jiraan aad baa looga hortagaa laakiin qaarna way soo noqdaan aniga uma maqlin marka arrintaas uma malaynaya inay weli tahay arrin oo oo saameysa soomaalida waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaan adaa mudan walaal intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay barni nuur oo ka mid ah soomaali u sharaxan kuraasta dalka sweden iyadoo sagaalka bisha sebtembarna lagu wado in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelya